wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir lagu falanqeynayay doorka bulshada rayidka ee ilaalinta xuquuqda maxaabiista iyo dhaqan celintooda shirka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda bulshada rayidka iyo hay-ada caalami ah waxaana loo gol lahaa xoojinta wada shaqaynta u dhexaysa dowladda iyo bulshada si lagu horumariyo nidaamka cadaaladda iyo daryeelka maxaabiista qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirka ayaa waxay ka warbixiyeen dadaalada lagu horumarinayo garsoorka iyo xaquuqda dadka xiran si ay fursad ugu helaan inay dib ugu laabtaan bulshada si nabada arrimaha xabsida saa ogtihiin tusaale markaan soo qaato muqdishadan aan maanta ku sugannahay laba xabsi waaweynaa ku taalo xabsiga dhexe iyo xabsiga oo ex control ku yaalo anagoon ku daraynin qoladii c a d da ku xirnaa iyo qoladii qeybaha kaleete oo u xirnaa tirada ku jirto haddaysan ma ka badnayn maanta saddex kun kor way u dhaafaysaa xabsigan dhexe oo aragtay capacitigiisii loogu talagalay shan boqol oo qof inay ku xirnaadaan yaa maanta waxaa ku jirto laba kun oo qof tiro ku dhow
waxaan aada ugu faraxsanahay una mahad celinayaa ciddii soo abaabushay shirkan looga hadlayo dhibaatooyinka ka jirta xabsiyada annagu haddaanu nahay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan nahay hay-adda u xil saaran dadkan maxaabiista ah ee dunuubta lagu soo xiro hayntooda waxbaridooda ilaalintooda iyo daryeelkoodaba waxaad mooddaa hadda wakhtigan la joogo yacnii way naga bateen dhowr sooday nooga bateen siyaabaha ay nooga bateen haddaan meeshan ka iftiimiyo sideeduba xabsiyadu waa meesha ugu dambaysa ee sharciga fulintiisa lagu dhammaystiro
intaan u gudbi horta waxaa caddaynayaa si guud sida maanta loo sheegay xabsiga iyo culeysyada jira ay gun u yihiin iyo xeerarka aan u isticmaalno cadaadda loo isticmaalana ayagana ay raf u yihiin macnaha mararka qaar isla jaan qaadi karin culeysyada iyo dembiyada lagalasan ja qaadi karin dadaalada la bixiyey keliya ma ahan in laga shaqaynayo in xabsi la dhiso in xabsi la dayactiro waxaa bees u ah oo laga shaqaynayo waxay tahay shuruucdii xabsiyadaa lagu maamuli lahaa ama muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisi uu ku heli lahaa in runtii reform ballaaran lagu sameynayo lagana shaqeynayo wax badanna la dhameeyey wax badanna gacanta lagu hayo